aad ayaa umahadsan tahay sandheere taliyaha ciidamada badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in afar ka tirsan ciidamada difaaca puntland ee ka dagaalama aagga buuraleyda galgala ay dhaawacantay kadib markii qarax miino loogu aasay wadada dhinaceeda lala beegsaday maantay miinadan ayaa taliyuhu waxa uu sheegay in lala beegsaday laba gaari oo nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca galgala kuna soo jeeday magaalada boosaas sandheere waxaa kale oo uu sheegay taliyuhu in dhaawaca askartan iminka lagu daweynayo cisbitaalada magaalada boosaaso qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee askartan lagu daweynayo oo ay p o l la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in saddex kamid a askartan uu dhaawacooda fudud yahay hal halka askariga kalena ay sheegeen in dhaawiciisu uu culus yahay waan gartay faatimo bal dib haddaad noo celisid taariikhda weerarada noocan oo kale ah ee ururka al-shabaab uu la beegsaday ciidanka puntland ee ka howlgala deegaanka galgala sandheere ma aha markii ugu horreysay ee qaraxa la beegsado gaadiid dagaal oo ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta puntland ee fadhigoodu yahay aagga galgala waxaa laba iyo labaatankii bishaan aynu iminka dhamaadka ah ee may qarax sidaan oo kale ah ayaa lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo ka yimid dhinaca galgala kuna soo jeeda magaalada boosaaso waxaa ku dhaawacantay afar askari sidoo kale shan iyo labaatankii bisha may laba kun iyo lix iyo toban ayaa qarax lala beegsaday gaari ay saaran yihiin ciidamada daraawiista puntland waxaana ku dhintay laba askari shan kalena waa ay ku dhaawacmeen xilli ay marayeen toga balli khadar ee ciribka ku haya buuraleyda galgala marka sandheere qaraxyadaani kolley bishaan hadda iminka dhamaadka ah oo maanta ugu dambayso waa qaraxii saddexaad ee lala beegsado ciidamada fadhigoodu yahay aagga galgala waan gartay waxaa jiray weeraro toosoo marmarka qaar ciidanka puntland iyo maleeshiyada galgala ku sugan ay isla geli jireen maamulka puntland wuxuu dhowr mar sheegay in maleeshiyadii joogtay galgala ay ka adkaadeen marka weeraradan dhinaca miinada ee baabuurta lale beegsanayaa ma isbeddel dhinaca weeraradii maleeshiyada ay kula jirtay ciidanka puntland baa lagu sheegi karaa wallahi dagaal dhacay oo hadda sanadkan ma xasuusan karo oo waxaan ku oran karaa ma jiro laakiin qaraxyadan ayaa ah qaraxyadii ugu badnaa ee lala beegsado ciidamada ka dagaalama aagga galgala waxaana waana bishii ugu badneed ayaan oran karaa bishaan shanaad oo iminka dhamaadka ah waan gartay waxaa jira in maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo ka yimid koonfurta soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ay ciidanka puntland iskaga hor yimaadeen meelo ka mid ah gobolka nugaal iyo mudug marka puntland waxay awood u heshay inay ka gacan roonaato xilligaas arrintu maxay kala mid tahay amaba kaga duwan tahay mar marka laga hadlayo galgala wallahi dagaalka suuj iyo garaacad ka dhacay wuxuu ahaa dagaal dhex maray ciidamada daraawiista ciidamada difaaca puntland iyo xarakada al-shabaab dagaalkaasi wuu soo afjarmay ayaan oran karaa laakiin dhinaca buuraleyda galgala waxaa la oran karaa weli waxbaa ka jira qaar kamid a xarakada al-shabaab ayaa ku sugan walow ay aan ku oran karo way yaraadeen dagaalada kafool kafoolka ah ee ay iskaga hor yimaadaan ciidamada puntland iyo al-shabaab